أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى يقول الشيخ المؤلف عليه رحمة الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة sheekhu waxa uu leeyahay walaa nukafiru gaalaysiin mayno axadan axad min ahli lqiblati ahlu qiblaha ka mida oo dadka muslimiinta ah bidembin dembi ku gaalaysiin mayno maa lam inta aanu yastaxillahu xalaashan hadduu xalaashado ayuun baanu ku gaalaysiinaynaa walaa naquulu ma aaminsanin oo odhan mayno laa yaduru dhibi mayso maca aliimaani iimaanka dhibi maayo dembun dembi liman cid ma dhibayo camilahu samaysa odhan mayna hadalka wanarjuu waxaanu wanaag u rajaynaynaa lilmuxsiniina kuwa samaha fala ee min almu'miniina mu'miniinta waxaanu u rajaynaynaa an yacfuwa canhum ay cafwu allaahi canhum oo mastiryo ka dhiganta cafi baanu u rajaynaynaa iyo wa an yudkhilahum aljanna in ilaahay jannada ku geliyo biraxmatihi naxariistiisa uu ku geliyaanu u rajaynaynaa walaa na'manu aamin uguma nihin calayhim guudkooda aamin ugama nihin ilaahay ciqaabtii walaa nashhadu u qiri mayno lahum iyaga u qiri mayno biljannati janno u qiri mayno haddaan deliil ku imanin wanastakfiru waxaanu dembidhaaf u dalbaynaa limusii'ihim dadka ahlu qiblaha ah kooda musiiga ee xumaanfalowga ah ee dembiga faraha kula jira dembidhaafaanu alla u weydiinaynaa wanakhaafu waanu cabsanaynaa calayhim qoladaa waanu u cabsanaynaa wadnahaanu farta kaga haynaa walaa nuqannituhum mana u quusgoynayno oo naxariista alleh uga dayrin mayno ama uga webin mayno waalamnu in aamin la noqdo oo ilaahay ciqaabkiisa aamin laga noqdo iyo waliyaasu quus laga qaado naxariista alleh yanqulaani labaduba waxay kaa raraan oo ay kaa bixiyaan can millati lislaami diinta islaamka way kaa saaraan labadaa mowduucba wa sabiiluulxaqi waddadii xaquna baynahumaa labadaa dhexdooda ayay ahaatay liahlilqiblati ahluqibluhuna waddo dhexe oo wahdiyo ballaadhan oo toosan oo labadaa u dhaxaysa ayay hayaan sheekhu wuxuu gudagalay mawaadiic aad u muhiim oo xasaasiya waxa uu caawana ka hadlayaa masalatu takfiir takfiirku waxa weeye ama igfaarbana way yidhaahdaan culimmadu waa gaalaysiin in qof lagu xukumo oo la yidhaahdo hebel ama cid ciddaasi waa gaalowday diinta waa ka baxday arrinka noocaasoo aad u culus oo aan sahlanayn culayskiisana iska leh ayuu sheekhu ka hadlayaa inta aynaan qaabku sheekhu uga hadla gelin in wax la takfiiriyo la gaalaysiiyo wax diintaada waa ka mid bal iimaankaagay ka mid tahayoo cidda gaalada ah ee gaalnimadu ku caddahay inaad gaal u aaminto jus min iimaanika weeye haddaad kala warwareegtana waa inagii soo marnay nawaaqidulislaam man lam yukafir ilmushrikiin aw shaka fii kufrihim fahuwa kaafir qofka mushrikee gaalka ah ka gaalaysiin waaya ama kala baqdoo yidhahdo wallaahi waxaan idhaa garan maayo isagaaba gaaloobaya marka in ciddii mutaysata la gaalaysiiyaa iimaankaagay ka midta in lagu gaaloobo daaquudka iyo wax alla wixii ilaahay cibaadada ku haystaana iyana iimaankaagay ka mid tahay labada laga hadlayaa taa maaha waxaa laga hadlayaa qof ay u sugnaatay islaamnimo qof islaamnima u sugnaatay ama cid islaamnima u sugnaatay goormaa la gaalaysiiyaa la yidhaahdaa ciddaas waa gaal qodobka uu ka hadlaya waa ka qodobka aynu leenahay oo aad buu khatar u yahayna waa kaa weeye waayo dee qof dhan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii lagu ogaa cidda odhanaysa wuu ka baxay waa inay tahay cid ahal u ah oo cilmigeeda u leh oo ula hubsatay waa inay tahay laba shardina inta badan waa loo baahan yahayo shardiga koowaad waxa weeye ciddani waxay ku dhacday waa inuu yahay shay gaalnimo ah oo deliil loo hayo ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan gaalnimo aad aragto cad oo ilaahay xaggiisana aad deliil ka hayso waa taas waa mid ta labaadna waxa weeye ciddan ku sifowday wax gaalnimadii ka hor istaagay inaanay lahayn wax maanica inaanu jirin waxaa dhici karta qofkii oo gaalnimo ku dhacay inaanu gaaloobin mawaanic baa jirta muctabara oo ugu weyn yahay ikraah ikraah baa ugu weyn ikraah waxa weeye qofkan oo la khasbo oo madaxa xabad lagaga hayo ama seef la dul saaro oo la yidhahdo waa inaad ku dhowaado ama samayso shay gaalnimo ah ikraah baa la yidhaahdaa qofku haddii xaaladdaa uu galo qalbigiisu islaamkii ogol yahay lama gaalaysiinayo waxaanay ku qotantaa aayaddii ilaahay lahaa man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu muطmaئinu biاliimaan qisadii ay ku soo degtayna waa wada haysaan camaar ibnu yaasir oo saxaabadii rasuulka ka mida sal allahu caleh wasalam ayaa la dhibay oo la ciqaabay dhibkii wuxuu gaadhsiiyey heer uu adkaysan kari waayo markaasay ku yidhaahdeen cay nebi muxamed markaasuu caydii ka soo boodi isagoo ilmadees ku daray oo heleeliqda ah ayuu nebiga u yimi yaa rasuul allah waxa dhacay miyaad ogtay waan halligmay maxaad ku halligantay dee waxaasaa dhacay qalbigaagu siduu ahaa qalbigaygu iimaanka wuu ku deganaaye waan xamili kari waaye suuhi incaadu facud hadday ku laabtaan ku laaba aduguna isku furo kol hadduu xamili kari weyda isku furo ikraaha ugu weyn jahliguna ictibaar buu leeyahy qofku inuu jaahiliyey laakiin markuu jahli lagu cudurdaarayo waa inay masaladu tahay masalo qarsoonaan karto oo culimmadu un garan karto masalada hadduu ka jaahil noqdo waa loogu cudurdaaraya masalan qof iska ummaddeenna ah oo aan cilmigiisu xoog badnayn ayaa wuxuu ka jaahil noqday sifooyinka ilaahay qaar ka mid a hadduu sifo ilaahay jaahil ka noqdo la gaalaysiin maayo waa loogu cudurdaaraya maxaa yeele waa masalo qarsoonaan karta laakiin wuxuu ka jaahil noqday salaaddu inay waajibto iyo sinadu inay xaaraanta iyo arrimo waaweyn oo macluum oo la yaqaanuu jaahil ka noqday taa waxaa loogu cudurdaari karaa uun arrimaha waaweyn laba xaaladood oo keliya hadduu yahay mid dhowaan soo islaamay xadiisu cahdin bikufrin mid dhowaan soo islaamay ayaa garan waayey khamrigu inuu xaaraayo iska cabbay ama iska sinaystay kaa waa loogu cudurdaraya maxaa yeelay dhowaan buu diinta soo galoo xilli uu waxan kala fahmo waa in la ogeysiiyo xilli muu qaadan uu wax kala fahmeen amaba mid ku koray mandiqo aada u fog oo cilmiga ka fog oo aanu xal iyo meel ugu maro cilmigii haynin kaasna waa loogu cudurdaari karaa laakiin nin inala koray oo intaa magaalooyin joogay oo masaajidda diintu ka baxayso oo culimmadii gaari karayay af iyo aaladba ku gaari karaa inuu idhahdo wallaahi salaaddii baan diidana dhallinyartaasay hadalkaa joojiyaan hoosaw dhigaa adeer waxay yeeshaan hoosu dhiga codkiina masaajid oo ku jirta marka qofkaasi hadduu garan waayo u idhaahdo magaalana wuu joogay cilmiguna uu kaag dhowaa wallaahi salaadda maan ogeyn xukunkeeda iyo wallaahi sinada maan garanaynin iyo tuugada loogu cudurdaari maayo cudurdaar ma laha jahligiisaasina la ictibaara lahu wax ictibaaruu leeyahay ma jirto cudurdaarka muctabarkaana waxaa ka mid ah atawiil hadduu wax awiisho oo cilmigiisu geysiiday inuu wax isu geysto waa loo cudurdaari karaa tawiilkana waa loogu cudurdaari karaa inaha markaynu ka baxno sida takfiirinta in cid la gaalaysiiya khatar u tahay ayaa waxaa iyana khatar ah qof gaala oo gaalnimo ku dhacay in diinta lagu hayo ood adugu u luqluuqdo wax oo wuxu jacburiso oo cudurdaarra u samayso iyaduna waa ka sii halisaysan tahay ninkii ilaahay iyo kitaabkiisa iyo sunnihiisu ay gaalaysiiyaan gaal buu noqonaya ka labadaasi ay u cudurdaaraan ama inuun ka haysta lug ka haystaana diintiisii baaqi buu ku noqonaya qodobku saasuu khatartiisa u leeyahay sheekhu suu uga hadlayna aynu eegn wuxuuhi walaa nukafiru waa ahlu sunnihi haddaynu nahay ma gaalaysiinayno axadan axad min ahli lqiblati ah dadka ahlu qiblaha ee ahlu islaamka ah bidembin dembi ku gaalaysiin mayno maa lam haddii aanu yastaxillahu xalaashanin qodobka haddii sidaa loo qaato sheekha hadalkiisa waxbaa ka soo noqonaya waayo wuxuu yidhi qofka ahlu qiblaha ah dembiba ku gaalaysiin mayno dembiba dunuubtuna iskuma jiraan qayb waa lagu gaaloobaa sidoodaba qaybna laguma gaaloobe waa dembi kabaa'ira isna wuu isku wada daray in qaabka laysugu darana waa lagu lugo'aya ama waa lagu lumaya waxyaalaha ugu badan ee dadka qaarkood lugooye bay ka mid tahay ilaaqa noocani ilaaqana sax maaha ilaaqan inaan saxayn waxaad ku garanaysaa shirkigu dunuubtuu ka mid yihi shirkigu dunuubtuu ka mid yahay xalaashina looma shardiyo nebigaana sal allahu alayh waalih wasalam caddeeyeyo ayu dembi acdam xadiiskii ibnu mascuud dembikeebaa ugu weyn su yidhi an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak ilaahay ku khalqay inaad cid ku lamaanayso maxaa lagu magacaabay dembi markaa dembigu wuxuu isugu jiraa mid iskiiba gaalnimo u ah iyo mid iskii dembi u ahoo ama kabiira ama sakiira ah marka waxaa tahay in lagu idlaaqo hadalka sheekha kabiirado keliya kabiirada wixii dembi kabaa'ira iyo sakaa'ira waxaa lagu gaaloobi karaa haddaad xalaashato oo maalan qofkan uu yidhaahdo sinadii uu sinaystay waa ii xalaal ama khamrigu cabbe yidhaahdo waa xalaal wuu ku gaaloobaya amaa dunuubta gaalnimada ah sida shirkiga ilaah iyo diincayga iyo nebicayga ee salaada oo laga tago ee sanam loo sujuudo sixirka ee faalinta waxyaalaha noocaasoo dhani sidooday u yihiin mukafiraat wax lagu gaaloobo istixlaalla looma shardiyo laa istixlaal qawli walaa istixlaal camali midna looma shardiyo sidaa awgeed baa culimmada qaar badan baa diiday hadalka sheekha hadalka noocan oo kalaaba waxaa la weydiinaya alimaam axmed ibni xambal imaam ahlisunna caleyh raxmatullah sida inankiisu ka soo warinaya cabdullaahi ibnu imaam axmed waxau idhi yaa abati bacdu nnaasi yaquuluun laa nukafiru axadan bidembin dad baa waxay idhaahdaan dadka kuma gaalaysiina dembibaba sidhi uskut aamus qalad weebu man taraka asalaata faqad kafar waman qaala alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafir qofka salaada ka tagaa waa gaaloobaya qofka idhaa qur-aanku waa makhluuqna oo kalaam alla maaha isna waa gaaloobaya markaa idlaaqaas sax maah maxaa lagu hagaajiya marka idlaaqaa sheekha waa la habeeyaa waxaa lagu habeeyaa walaa nukafiru axada min ahli lqiblati bikulli dembin kulli baa la soo geliya dembi walba markaasay sax noqonaysa dembi walba kuma gaalaysiino ee dunuubtaa la kala eegaya ma dembi gaalnimo ah mise waa dembi gaalnimada ka hooseeya sidaa waa la yidhaha qaabka loo loo hagaajiyaayo walaa nukafiru axada min ahli lqiblati bidembin duuna alkufri ayaa la yidhaha dembi gaalnimo ka sokeeya kuma gaalaysiino maa lam yastaxillahu haddii aanu xalaashanin saasaa sax ah marka maxay noqonayaan dawaa'iftu saddex qolo man yukafiru bikulli dembin qolooyin dembi walba oo kabiire iyo wixii ka sii sarreeya dadka ku gaalaysiiya oo khawaarij ah iyo wixii la halmaala dembi walba way ku gaalaysiiyaan waana taynu xalay xusnay waana madhab baatila wey inuu baatil yahayna waxaad ku garanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sugayaa iimaan dad iyagii isdilaya oo dhiiggoodii daadinaya ayaa mu'miniin lagu sheegaya wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa waana isdilayaana dagaal baa ka dhaxeeya haddana maxaa loo sugay iimaan min almu'miniin marka haddii kabiiradiiyo dilkuu yahay gaalnimo lama yidhaahdeen dad mu'miniina lama yidhaahdeen daliilka labaad qof qof dilay oo kas u dilay ayaa walaalnimo loo qiraya faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi biixsaan qofkii qofka dilay haddii walaalkii cafiyo oo uu dilkii ka cafiyo dee diyada si wacan ha uga doonto kana diyada si fiican ha isaga bixiyo waxaa kaloo la mid ah xadiidkani xalay xusaynay ninkii khamriga lagu soo qaban jiray ee saxaabada qaarkood nacdaleen nebigu muxuu yidhi laa talcanhu fainahu yuxibu allaha warasuulah waxaa la mida adilada loo soo qaato ee xuduudda sharciga ah xuduudda qofka sinaysta rag iyo dumarku doona ahaadee xad buu alla u dhigay sariiqada iyo tuugada xad baa loo dhigay khamriyacabka xad baa loo dhigay haddii lagu gaaloobayo xad looma dhigeene waa la dili lahaayuun sida xadiisku odhanaya man badala diinahu faqtuluuh marka xadkan wuxuu tusayaa inaanu qofkani xayndaabkii weydaananin dembiga kabiiraduna inaanu diinta ka saarayn ayay tusaysaa waxaa ka mid ah adilada ee rasuulka sal allahu alayh waali wasalam naga soo wariyey ee tilmaamaya inaan u gaaloobaynin axaadiista aynu xalay marka qaarkood soo xusnay ayaa tilmaamaysa waaye haddaba sheekhu markuu intaa sheegay waxa uu yidhi maa lam yastaxillahu innaguna waxaanu sheegnay dunuubta gaalnimada ah xalaashi looma shardiyo laakiin maxaa xalaashi loo shardiyaa dunuubta gaalnimo ka sokaysa waa inuu qofku xalaashado marka lagu gaalaysiinayo xalaashigaasna waa laba nooco inuu naftiisa u xalaashado udha anigay xalaalii tahay kaa maxaa laydhaha imtinaac baa laydhaha imtinaac xukunkii sharciga ahaa buu diidayo lidkii buu xalaashaday sile wuxuu yidhi aniga tuugadu waa i xalaal ama khamrigu waa i xalaal imtinaac baa ladha ama wuxuu u dhaqmayba afka kamuu xalaashane qaab xalaashiyo kaluu u dhaqmay nidaam buu samaystay habbuu dejistay qaabkuu u dhaqmaya waa qaab aanu dareensanaynba inay xaaraanta waxaana u daliilay xadiiskii nabigeena sal allahu alay wasalam muslim ku sugnaa abu bardat alaslami ama abi burda labada saxaabi mid ahaan ayaa waxaa loo diray ciidan baa loo dhiiba oo calan buu wata wiiluu abtuu yahay baa kuyidhi abta xaggaad ku socotaa wuxuu rasuulku ii diray nin gabadhii xaaskii aabbihii guursaday oo la aqalgalay ayaa lay diray oo ninkaa xaaskii aabbihii ka dhintay guursaday maxaa lagugu diray an aqtulahu wa ukhadmisa maalah inaan soo dilo maalkiisana aan shan meelood u qaybiyo oo meelna aan ku soo shubo bankiga islaamka afarna anugu aan qaato waa haniime sidii haniimadaan ula dhaqmaya gaalnimo cadwey ninkaasi afka kama odhan waa xalaal ooridii aabbahay ka dhintay baa xalaal afka kama odhan laakiin muxuu sameeyey qaab xalaashaya waayo dee sine waxaa lagu yaqaanay tuugaysi ninkani laakiin guri buu sharaxday aroos buu ayuu hagaajistay dad buu isugu yeedhay mashxaraddaa u dhacday wahaakada khalaas haye biil iyo umuuraa ka bilowday ficilka noocaas waa maxay waa xalaashi wey haddaan u xalaashanayn siyaabo kale u dhaqmila marka xalaashigii baa laba nooca inuu afka ka xalaashado uu dhaa waxana waaye xalaal waana dhacdaa dadka qaarkii bay ku dhacdaa oo idhaa dhiiggaagu waa i xalaal markuu leeya dhiiggaagu waa i xalaal ninkaas wuu ku gaaloobayaa waayo dhiigga muslimka allah xaaraantinimeeyey maxaad ku xalaashatay baa la odhanaya laa yaxillu damu mri'in muslimin ila biixdaa alaa saddex arrimood buu xalaal ku noqon jiray ninkanima naf buu gooye uu ka sugooye oy ku xalaal noqotay kow ma isagoo guur soo maray buu sinaysta ma diintuu ka baxay haddii saddexdaa la waayo adigaa ku kufriya oo ku gaaloobaya marka xalaashiga afka ah waa xalaashi ka ficilka ah oo siyaabaha iminka dowlado badan u dhaqmaan ah in qawaaniin loo dejiyo oo nidaam loo sameeyo oo xataa albiqaa waxaan la yidhaahdo dumarka xunxun ee jidhkooda ka ganacsada meela loo sameeyo liisan loo jaro dhakhaatiir loo sameeyo cashuur laga qaado inay afka ka idhaan waa xalaal looma baahnaba waa in nidaamkanay dejiyeen iyo guryahay u habeeyeen iyo cashuurtay ku soo rogeen iyo qorshayaashan ay u habeeyeen ayaaba tilmaamaya inay xalaal ka dhigeen kullu haadihi waa mukafir dunuubta noocaasina hadduu qofku xalaashado diinta waa kaga baxaya waxaynu intaa kaga baxaynaa keliya qofka qofka gaalaysiinaya saddex mid buu noqonaya inuu qofkani si baatil ah qofkan ku gaalaysiiye iyo inuu qofkani si sharciyo diintu ogoshahay uu daliiluhaya ku gaalaysiiyey iyo in diin jacayl iyo dhiidhii uu diinta u dhiidhiyey uunuu ku yidhi hadalka saddexdooda kala duwanyi markuu si baadila u gaalaysiiyo waa markuu hawadiisa iyo jahli ku gaalaysiiyo an yukafirahu bihawaahu aw bijahlin minhu isagoo ka jaahili u yidhi war gaal baad gaal baatoo diintii waad ka baxday wax daliiloo hayaana ma jirto ama hawadiisuunbaa la martayoo wuu iska gaalaysiiyey kaasi qofkuu gaalaysiiyey haddaanu mutaysanin isagay ku soo noqonaysa labadooda midkoodunbaa gaal noqonaya hadduu kaasi gaal yahay oo ay ku dhab tahayna ku dhacday haddii kalena isagaa diinta kaga baxaya waana qadiyad khatara wey nabigeenuna wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam man qaala liakhiihi ya kaafir faqad baa'a bihi axaduhuma qofka walaalkii ku yidhaa gaal baatay labadooda midkoodunbaa noqonaya cidla ku dhici maysa waa sii nacdashoo kale nacdasha qofka qof nacdala axaadiistu waxay sheegtay samaday kortaa deetana marka laga furi waayo soo laabataa kii la nacdalay u tagtaa hadduu xaq u leeyahy way ku dhacdaa haddaan xaq lagu lahayn oo la dulmiyeyna kii nacdashu ka soo fushay ayay ku laabataa isagay ku dhacaysaa cidla ma fadhiisanayso arrimaha markaa la rabo layska hubiyo weeye carabka in la ilaashado qoladaas waa qolada atakfiru biqayri xaqin xaq la'aan buu ku gaalaysiiyey marna waa atakfiru bixaqin oo waataynu qadinayn uli laba daliil waa inuu haystaa waa inuu laba shardi oofsadaa inuu daliilu hayo waxaanay gaalnimo tahay iyo wax ka hor istaaga qofkan oo loogu cudurdaaro inaan lahayn hadday sidaas tahayna way ku dhacaysaa kii lahaa qofka noocaa sameeyeyna ajar buu ku helayaa waana waajibkii sharciga ahaa mar baa jirta altakfiiru bilghayr alislaamiya qofku ilaahay dartii buu u cadhooday waxna muu hubinin laakiin alla dartii bay ka ahaydoo qofkuunbay ula muuqatay inuu gaaliye markaa ma ku dembaabayo kuna gaaloobi maaye qofkanunbaa wixii uu yahay unbaa ka raacaya hadduu gaaliyana uu noqonaya haddii kale ka badbaadiyay adilo badan buu imaam bukhaari u soo saaraa waxaa ka mid ah qisatu lifki nebiga sal allahu alay wasalam xaaskiisa markii la dhaleeceeyey ee munaafiqiintu wax ku sheegeen ee uu bil sabrayey ayuu maalintii dambe halkaa ka abhiyey mimbarka wuxuu i man yamnacunii min rajulin qad balaganii adaahu fii ahlii waa ninka dhibaatadiisu ehelkaygii reerkii soo gaadhay yaa iga qabanaya waa munaafiqii weynaa cabdillahi bn ubay bn saluul usayd ibnu xudayr baa kacay wuxu ya rasuul allah qabiilkan aan odayga u ahaya aws hadduu ka tirsan yahay anaa kaa qabanaya tallaabaan ka qaadaya qabiilkan walaalaha nae khasraj hadduu yahayna na amar amarkaagan fulinaynaaye deetana saxaabi kale oo oday u ah reerkaa kale abooday oo shaydaanku markaa yar dhex cararo wuxuu ku yidhi wallaahi laa taqtulhu walaa tastadiic an taqtulah ma dili kartid maadaa ku dhaca waxa ku hayaan garanaya shaydaankiibaa dhanxiirkii baa dhex cararay dabeetana saxaabigii kale wuxuu ku yidhi innaka munaafiq tujaadilu cani almunaafiqiin munaafiq baa tobanku garanaya munaafiqiinta dabada ku haysataayoo weligaaba munaafiqo dabada ku haysa qofka in la dhaha waa munaafiq macnaheedu waa gaal wey nifaaq alabar saxaabigu saxaabiga munaafiq baa tigu yidhi rasuulku ma odhan midkiin baa gaaloobaye arrinkii wuu dejiyey waayo waxa ku khasbay wax kale maaha waa hayra islaamiya xaaladaa keentay inuu sidaa yidhaahdo xilli uu hubiyo oo umura ka hubiyana may keeni marka noocaasoo kale hadday qofka ka tahay cudurdaar buu yeelanayaa lama odhan tagsiiri baad tahayoo khaariji baad noqotayoo meel baad ka dhacday toobadkeen lama odhan waxaa la mid ah xadiiskii maalik ibni dukshum nebigu sal ly slam wuxuu booqday guriga cubaadata ibnu saamit oo madiine ka yarbaxsanaa dadkii halkaa ka dhawaayo o dhan baa farxay oo yidhi nebigeena soo booqdayo gurigii baa shuruug laysugu soo yidhi lasoo buuxiyey nin baa la tegey markaa waa ninkii maalik ibnu dukshum mee nin baa soo boodo yidhi markaasaa weydiinaysaa waarkaasi munaafiqiin buu la jiraayo xooggiisii iyo xoolihiisii iyo caqligiisiiba munaafiqiin buu ku darsaday cid kaleba lama fadhiisato iska ilaaba nin baa yidhi beentaa weeye ninkaa wanaag baanu ku ognahay ilaahay rasuulku jeceliye markaa ninkaa lagu sheegay la yidhi munaafiq weeye muu ahayn nebiguna wuu markhaati kacay inuu ninkaasi nin islaama yahay ee wuxuu ahaabaa la yidhi nin dabeecad wanaagsanoo dadka la wada fadhiisto oo cidba aanay ka didinoo markaasay iskaga soo xoomaan waaba lagu qorayba marka in ninka la ydhao waa munaafiq macnahaada waxa weeye waa kaafir laakiin lama gaalaysiin kii yidhiye hayra islaamiya ninkanuu ka boodsanaa u leeyahy muxuu u firdhin waayay nimanka inkaarqabayaasha ahee munaafiqiinta muxuu hoosta ugu wata marka saddexda nooc weeye laba waa lagu badbaadaa midna laguma badbaado marka waa inuu qofku iska ilaaliyo qodobka haddayn intaa kaga baxno sheekhu wuxuu ku sii daray walaa naquulu odhan mayn laa yaduru ma dhibo maca aliimaani iimaanka macii ma dhibo dembun dembi ma dhibo liman cid ma dhibo ciddaasoo camila samaysay hu dembiga halkana sheekhu hadduu qodobkii hore khawaarij ku radiyey qodobkana wuxuu ku radiyaya nimanka ka soo horjeeda murji'ada la yidhaa almurji'a min arja'a yurji'u irja'an waa nimanka dib wax u dhigay maxay dib u dhigeen camalka ayay ka saareen iimaanka inagii xalay soo xusayne aliimaanu cinda almurji'ati lahu rugnaan ruknu lqalbi wa ruknu lisaan waa waxay yidhaahdeen keliya iimaanku waa inaad qalbiga ka aaminto afkana kaga dhawaaqo adin looma baahna camalku kuma jira iimaanka waa arrin iska dheeraada oo mukamilaada bay yidhahdeen camalku noocu doona ha noqdeen iyaguna waa darajaad culimadu ilaa saddex darajo usii qaybiyaan ahlulirjaaga qolooyinkaasi waxay ka soo horjeedaan kuwii dembi walba ku gaalaysiinayay oo qodobkii aynu sheegnay nuli saddex qolo weeye dadku qolo dembi walba ku gaalaysiiya oo khawaarij ah iyo kuwo yidhi dembiba kuma gaalaysiiyo dembi noocu doono ahaadee ma gaaloobaysid waa qolada hadalkan leh waa murjicada dib baynu ka sheegaynaa iyo ahlu sunnati waljamaaca oo yidhi dunuubta waa laba qaar sidoodaa loogu gaaloobaa oo waa mukafiraat qaarna waa dunuubta kabaa'irto waa laga toobad naqsadaa ilaahay baa toobad loo celiyaa waxa keliyaad ku gaaloobi kartaa haddaad xalaashato wa khayru lumuuri awsatuha ee hadalkan odhanaya laa yaduru maca aliimaani dambun liman camila murjicada ayaa iska leh laakiin imaam alashcari abulxasan alashcari kitaabkiisa maqaalaadka iyo ibnu xasan kitaabkiisa fisalka waxay u nisbeeyeen hadalka muqaatil ibnu sulaymaan almufasir inuu hadalkaa leeyahay laa yaduru maca aliimaani dambun liman camila laakiin siduu sheekhu lislaam ibnu taymiya leeyahay wuxuu yidhi hadalkan cid mucayan oo laga soo wariye ma jirtee waa hadal macruuf oo la yaqaanuun oo kutubaha dhexdooda lagu yaqaan qof la leeyahay hebel baa ugu horreeyey ma jirto sidaa wuxuu ku odhaya kitaabkiisa iimaan alawsat hadihi aljumlatu تحكى عن غلاة المرجئة ولا أعلم أحدا من الأعيان المعروفين صح عنه القول بهذه الجملة وهذا المعروف ولا يقام بولي لكن قف لون نسبيون قرنية مجرد culimo kaleo mucaasirina waxay leeyihiin waa laasimu qowlihim murji'ada hadalkoodaa saa u dhadhamay markaasaa qaabkaa loo dhigay waxay ku leeyihiin dembi walba haddaad ku dhacdo waxaa lagu weydiinayaa maxaad uga jeeday haddaad tidhaahdo wallaahi gaalnimo ugamaan jeedine waxaan uga jeeday si kale iga ahayd moon cadhaysnaa moon yar qaldanaa masanaa dhacday weli islaambaad haddii qowlkooda murji'a la qaatana cid gaaloobaysaama ma jirto ibliis laftiisoo kufaarta ugu weyn markii la waraystay ilaahay yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday muxuu yidhi wuxuu idhi ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tin gaalka gaal ugu weyna dadku taa war ma gaal baate may gaal ma yihi anaa diintii ugu saxnayd haystu ka odhanay kaa ilaahay iyo diinta caaya haddaad tiraa maxaad uga jeed qaar baa naga jiidhay waan xanaaqsanayna bal waa ayuu odhanaya marka qof aan cudurdaar samaysanaynba ma jirto haddii madhabka irjaaga labada madhabna khawaarijta iyo murji'ada waxa sii khatarsan siduu sheekh cabdiraxmaan barraak leeyahay murji'ada maxaa yeelay iyagu dadka waxay ku dhiirigeliyaan dunuubtaba labada ninku leh haddaad dembi gasho waad gaaloobaysaa ha qaldanaado laakiin baquu kugu ridaya ballanta ka bixi maysid been sheegi maysid sinaysan maysid waxadi maysid waayo daal baad noqonaysaa buu ku leeyahy deetana gaalnimaad ka cararaysa kani baqaa buu kugu rido xumaantii ka carartay iyo mid qoorta kuu suday qumanahaada kuli waxaa doontaba samee gaaloobi maysid waxaa sii daran kan dambe islaamkana waxaa halkaa gaadhsiiyey maanta madhabulmurji'a ninku wuxuu doonu cunaya wuxuu doonu ku dhaqmaya salaadu doonu ka tegaya wuxuu doonu samaynaya aakhirkana wuxuu leeyahay ummatu muxamed ilaa khayr ummaddii nebi maxamed baynu nahay nebigaana daadgureynaya khalaas halka ugu fiican baynu ka gelayna jannada isagaaba isu haystaba nooca ugu horreeya meel bu iska sii qoondaysanaya markaas halkaa geeyatiisay waa madhab lmurji'a khatar weyn ibn lqayim baa si wacan u sharxay madhab lmurji'a kitaabkiisa nuuniyada wuxuu uhi wakadalika alirjaa'u xiina tuqiru bilmacbuudi tusbix kamila aliimaani farmi almasaaxifa fi lxushuushi wakharib albayt alcatiiqa wajidda fi lcisyaani waqtul ida istadacta kula muwaxidin watamasaxana bilqusi waalsulbaani واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان wuxuu soo khulaaseeye sheekhaasi gebiga murji'ada iyo ictiqaadkoodii wuxuu yidhi haddaad murji'a doonayso markaad ilaahay qirto tira ilaahay waa keliye waxaad noqonaysaa kaamil aliimaan iimaankaaga iyo kii nebi maxamed iyo ka jibriil waa isku mid weeye waa masa wax kala sarreeyaa ma jiraan halka ahlu sunnuhu aaminsanaayeen iimaanku inuu kala sarreeyo qaarna iimaankoodu meel fiican maraya qaarna meel dhexa qaarkan marna siyaado marna nusaamo iyagu waxay leeyihiin meel baa lagu xidhay khalaas wuu guntayey ka ugu faasiqsan ee khamriga ku maydha iyo jibriil waa isku iimaan subxaana allahi alcadiim ka ugu inkaarta badan iyo nebi maxamed waa isku iimaan waana war aad u xun weeye oo fool xun oo qarriban weeye wuxuu sheekhu siyood wuxuu yidhi farmi lmasaaxifa fi lxushuush madhabka murji'ada musxafka waxaad ku tuurtaa gudaafadaha kitaabka qur-aanka wakharib albeyt alcatiiq kacbadana burburi wajidda fi lcisyaani dunuubtana ku dadaal waqtul ida istadacta kula muwaxidin qof kastoo muwaxid oo islaamana dil watamasaxanna bilqusfi waalsulbaani baclada saliibka la idhaha macatabkana isku masaxoo luqunta ku xidho washtum jamiica almursaliin nebiyadoo dhan nacay waman aatow min cindih iyo wax alla wixii ciddii xaggiisa ka yimaadeenoo alla ah jahran bilaa kitmaan si cad u cadcay waidaa ra'ayta xijaaratan fasjud laha haddaad dhagaxaan aragtana u sujuud bal khura lilasnaami walawthaani asnaamtana u sujuud hada huwa alirjaacu cinda kaamil aliimaan baat waxaasoo dhan samee iimaankaaga waa kaamil bal madhabka noocaasa ka war waa madhab aad u fog ummaddana meel halisa la tegey laakiin maanta waxaa arkaysa madhab alkhawaarij aad baa looga digaa laakiin arki maysid madhab almurjica cid ka digaysa waayo waa madhab layidhi waa madhab almuluuk boqorradii iyo dowladaha iyo meelahaas u hoos boodaayo waa laiska ogolaya inta badan deetana isaga lagama dido laakiin waxaa laga sidayaa madhab ka soo horjeeda labadana way sii kala fogin kanaba fog ka waxaasoo dhan ku odhan nebiyada allah oo kan samee oo nebiyada cay weli muumin baa te yaa rabbi waxa weeyaan waa war aad iyo aad u daran marka hadalkaasna waa hadal aad u fog walaa naquulu odhan mayno laa yaduru waxba yeeli maayo maca aliimaani iimaanka dembun liman camila laakiin waxaa jira qolooyin la yidhaha murji'at lfuqahaa oo kolley tulaabulcilmigu waxbay ka maqleene qolooyin lagu tiriya ahlu sunnaha dhinacna murji'ada kaga ta'asurayo abu xaniifa iyo xamaad ibn abi sulaymaan iyo abaa yuusuf alqaadi maxamed xasan ashaybaani waxay ku leeyihiin iimaanku waa qowl iyo ictiqaad camalkuna waa waajib camalku waa waajib laakiin kama mid aha iimaanka markaa khilaafka iyagii ahlu sunnaha u dhaxeeya ma lafdiba mise waa jawhari culimmadu waa ka doodaan laakiin lama bixiyo oo murji'ada rasmiga lagama dhigo kuwan in ka warramaynayna waa maxay waa ghulaati almurji'a waa kuwooda fogaaday ee seetada goosta weeye kuwaad burkabaynu ka hadlaynaa ama culimmadaasi waxay ku ta'asureen madhab almurji'a laakiin murji'a baxtiya lama odhan karo ama waxaa la odhan karaa cindahum lawsatu irjaa waxoogay irjaa ka soo uraya ama ay ku ta'asureen sheekhu waa sidooda wuxuu yidhi wanarjuu waana saa saxdaa wanarjuu waxaynu u rajaynaynaa lilmuxsiniina kuwa samaha sameeya ee min almu'miniina mu'miniinta ka mida waxaynu u rajaynaynaa u filaynaa an yacfuwa inuu ka cafiyo ilaahay canhum iyaga wayudkhilahum aljanna jannada geliyo biraxmatihi naxariistiisa ku geliyo walaa na'manu ugama aamin noqonayno calayhim dushooda ciqaabta alle iyo cadhadiisa walaa nashhadu u qiri mayno lahum iyaga biljannati janna u qiri mayno qodobka saxdina waa kaa waayo dadka muxsiniinta ee samafala ee aan cusaada iyo faasiqiinta ahayn iyaga oo nool maxaa laga yeelaya waxaa loo rajaynayaa inay meel fiican maraan waxaa loo rajaynaya ilaahay cafiyo waxaa loo rajaynaya inay janno galaan laakiin loo goyn maayo qadci loodhan maayo hebel waa ahlu janno sa dadka qaarkiisa saashadaan culimmaduna saddex qowl bay ku leeyihin qof mucayan ah oo ka mida dadka muslimiinta ah ma loo ballan qaadi karaa ma la odhan karaa hebel waa ahlu janno qolooyinka qaar waxay leeyihin nebiyada iyo mursaliinta oo keliya ambiyada iyo rususha ayuunbaa loo ballan qaadi karaa cid kale maya qowlkaasna waa qowl daciif ah qowlka ku xigaa wuxuu odhanayaa cid alla ciddii iimaan leh ee loo markhaati kacay waa janno waa loogu markhaati kici karaa qofkii iimaan looga markhaati kaco isaguna waa qowl fiihi maa fiih waxbaa ku jira oo dee dadka qaar baa iska ah habiraaco wuxuu iska ballan qaado ila hebel khayr baan ku ogey laakiin waxaa saxa qowlka saddexaad ee odhanaya qofkii nas ku yimaado nas xadiis baa sheegay amaba saalixii almu'miniin ayaa uga markhaati kacay qodobka noocaasana ugu xoog badan nebiguna sal allahu alayh wasalam waxa uu yidhi yuushiku an tacrifuu ahla aljannati min ahli nnaar waxaa dhici kartaa in ahlu naarka iyo ahlu jannaa kala barataan rasuul alla saynu ku garagaran karnaa sidu bisanaa'i aljamiil wa sanaa'i alqabiix buu ammaanta wanaagsan haddaa aragtaanna qofkaa khayr baa loo rajaynaya dadka ahlu khayrkaabaa ammaanaya qofkaa khayr baa loo rajaynaya qofka si xun wax xun laga sheega ee laga boodana ahlu khayrku ka boodana xumaa loo rajaynaya xadiiskuna waa xadiis saxiix bukhaariga ku yaal xadiiskii kale isna saxiixa baa ka mid ahaayee jinaasada rasuulka la soo mariyey waasuu yidhi wajabat mid kale la soo mariyey faasna annaasu calayha sharan xumaan baa laga sheegay rasuul yidhi wajabad cumar baa yidhi yaa rasuul allah tii hore la ammaanayna wajabad baa tiri tii dambe waxoogay la durayna wajabad baa tiri wajabadana waa maxay rasuul yidhi taa waxaa ku ammaantay khayr fawajabad lahu ljanna jannaa u waajibtay kana waxaa ku sheegteen xumaan fawajabad lahu nnaar antum shuhadaau llahi fi lard idinku markhaatiyadii alle arladaatiino ciddii aad wax ka sheegtaan sideeda u dhacaysa cidda laga hadlayana maaha ciyaala suuqa dibjirta dadka bilaadiintaa maahee iyagu ciddii ammaanaan waa la yaqaana ciddii laologay ammaanaan oo u haystaan abtaal iyo geesiyaal iyo niman balaaya ka dhacda laakiin cidda ahlu khayrka ah ee ahlu iimaanka cidda ay ammaanto weli si cafawiya u ammaanto si cafawi waa maxay si aan laga dalbanin mar alla markii lagu sheego ma hebel naftu ay soo tuurtaba iyadu wixii ay ka aaminsanayd ka noocaasaa sax ah laakiin qofka lama yidhaahdo isagoo nool qofkaas waa ahlu janna ma fiicna wax wanaagsan maaha waayo wuxuu ilaahay agtiisa ka yahay ma ogaan kartid qofkan wuxuu qarsanaya u hooseeyana warkama haysa markaa sheekhu waxa uu leeyahy wanarjuu waxaan u rajaynayna lilmuxsiniina kuwa samaha sameeya ee min almu'miniina an yacfuwa canhum wayudkhilahum aljannata biraxmatih in ilaahay naxariisto oo u cafiyo ayaan u rajaynaynaa walaa na'manu calayhim ciqaabkana aamin ugama yihine wadnahan farta uga hayna waa ka baqanaynaa in ilaahay si kaleba waxu dhacaan oo ay si kaleba waxu dhici karaan walaa nashhadu u qiri mayno lahum iyaga biljannati janna u qiri mayno weliba waxa sii fiican in laga edebsado ilaahayoo laga gaabsado qofkaasi ahlu janna weeye laga gaabsado xataa haddii dad kuu markhaati kacaan adigoo inaad tidhaa khayr baan u rajaynaynaa ilaahay waxna uma dahirna annagu narjuu lahu lkhayr walaa nusakii cala allahi axada waayo waxaa jirtay gabadh leela umu calaa waxaa dhintay cumaan ibnu madcuun oo ahaa saxaabigii koobaad ee madiinaba ku geeriyooda say tihi raxmat ullaahi calayka aba saa'ib fa shahaadatii calayka laqad akramaka allah ilaahay aa kuu naxariisto abu saa'ibow anagu waxaan kuu markhaati kacayaa in ilaahay ku karaameeyey markaasuu yidhi rasuulku sal ly slam amaa huwa faqad jaa'ahu lyaqiin isaga miyaa yaqiintiiyo geeridii waa u timi wallaahi maa adrii wa ana rasuulullahi maa yufcalu bii gabadh yahay ka gaabso arrimaha anigoo rasuul ilaahayah ayaan wax ilaahay igu fali doono garanayni maxabaddaa ku geliyey waxaad tidhahdaa khayr baynu ku ogayn khayr baanu alla uga rajaynaynaa laakiin allah ku karaameeye iyo jannaduu toos u gelayaa iyo qaar baa waxay ku odhanayaan hebel geeridu baa jannada ka xigta geerida uun marku saa u dhintaba khalaas oo waa yahay ma adigaa soo daalacday mise be lawxal maxfuud ka adeegtay oo xeelo cajiiba wey waa sahash waxaa kaloo yana la mida oynu halkeeda ugu tegi doonnaa qofna inaan naar looga markhaati kicin odhan adugu ahlu naar baad dadka qaar baa qiirooda oo markuu qofka xumaanta sameeyo ayuu odhaya wallaahi adigu ahlu naar baad ama ilaahay waa ku cadaabaya iyaduna waa hawl aan lagu diranoo waxaa dhici karta sidii nabigeenna sal allahu aleh wasalam uu tilmaamay inay ciqaabyo kugu dhacdo wuxuu hi waxaa jireen laba nin oo ummadiidii ka horreeye ah walaala ah mid musrif buu ahaa diinlaawo ah oo diintiisu aad u xuntay midna nin wanaagsan buu ahaa kan wanaagsan baa waaniya war ilaahay ka baqo war waxaan jooji markuu hadalkii ku badiyuu kii kale yidhi war maxaa adiga horta miyaan lay kaa diray aduma raqiibka iyo kii ilaalinayaas aniga ilaahay sukaaya daa kii kala cadhoodo yidhi adiga miyaa wallaahi laa yakfir allahu lak ilaahay dembigaaga dhaafi maayo ilaahay wuxuu yidhi man da aladii yataalla calaya kuma aniga igu dhaaran karaa kafartu lahu wa axbadtu camalak kan aad ka yaabanayd baan dembigiisa dhaafay adigana camalkayga waan baabi'ey qaala kalimatan awbaqat dunyaahu wa aakhirata abi hureyra ku tacliiqina wuxuu yidhi kelmad buu ku dhawaaqay adduunkiisa iyo aakhiradiisa kharibtay waayo hawl aanu lahayn buu galay bad aanu lahayn cidda alla u dembi dhaafayo iyo cidduu jannaynaya iyo cidduu naarayo yaa adiga kuu dirtay adiga cid kuma dira qofka ka baji naar buu alla diyaarsaday alla ka boqo cadaabkiisu waa nooca laakiin adigu waad ku jirtaaye qoondayso subxaan allah miyaan towbadii jirin miyaan shafaaca jirin miyaan naxariisi jirin miyaan cafi ilaahay jirin waa inaanu qofku arrimaha ku degdegin sheekhu waa sii wada wuxuu ihi wanastakfiruu waxaanu dembidhaaf u dalbaynaa limusii'ihim kooda xumaanta sameeya muslimiinta ilaahay baan dembidhaaf u weydiinaynaa wanakhaafu waanu cabsanaynaa calayhim ciddaana waa u cabsanaynaa walaa nuqannituhum ma quusinayno oo quus u joogsan mayno odhan mayno qofkaasi khayr heli maayo waana qaabka ugu fiican qofkaad xumaanta ku aragto u cabso oo dee halis buu daaqayaayo dariiq qaldan buu hayaaye xaalku ku dhici doono waad u baqanaysa ilahna dembidhaaf u weydii wixii dacwad iyo diin aad u sheegi kartana u sheeg ha uga dardaar warin naxariista alle oo iyo mxeere halkaa ka gelinin waayo ilaahay faraxmatii wasicat kulla shay ilaahay naxariistiisu cid walba way gaadhaysaaye ha u quuskoynin cid lagu ma jirto ambiyaduna saasay yeeli jireen inagana waxaa laynaga rabaa inaan mar walba rabbana kfir lana walikhwana aladiina sabaquuna biliimaan markaa rabbana kfir lana markaad leedahay keligaa maaha waa adiga iyo dadkii islaamka ahaay oo dhan istikfaar baad u weydiinaysaa iyo ciddii kaa horaysayba qaabku qofku alla u caabudayana culimmadu waa ka hadleen waxaa la rabaa qofku inuu alla u caabudo ilaahay maxabadii iyo cabsidii iyo rajadii saddexdaa waynu isku daraa alla wuu jecel yahay oo dee nimco waluu haystaba alluu ka helay ciqaabkiisana wuu ka cabsanaya naxariistiisa iyo karaamadiisana wuu rajaynaya qofka saddexdaa alla u caabudaa ayaa dariiqii saxda ah haya waxaa laga haya bacdu salaf inuu yidhi man cabada allaha bilxubi waxdahu fahuwa zindiiq waman cabada allaha bilkhawfi waxdahu fahuwa khaarijiy fahuwa xaruuriy wman cabad allaha bاlrajaءi waxdahu fahuwa murji wman cabad allaha bاlxubi wاlkhawfi wاlraja'i fahuwa muwaxidun mu'min qofka ilaahay kalgacal keliya maxabo keliya u caabudaa waa zindiiq waa diinlaawe waayo mana cabsanayo jannana ma rajaynaye waa maxabo keliya maxabo keliya mujarad ah ayuu u caabudaya kaasi waa zindiiq midna wuxuu alla u caabudaya cabsi keliya oo aan maxabana lahayn rajana lahayn u cabsanaya taasuu buu gilgilinaya fahuwa xaruuriy kaasina waa khaariji waman cabad allaha bilrajaai waxdah midna wuxuu ku caabudaya ilaahay rajaun filasho wacan wuxuunbuu filanaya xisaabihiisu gegeysanaya waxbuu qoondaysanaya kaasina waa murji laakiin maxaa la rabaa waman cabad allaha bilxubi jeclaan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diinta uu jecel yahay iyo cabsi uu baqanayo iyo rajo uu rajaynayo saddexdaa qofka ku caabudana waa muwaxidun mu'min saasaa la rabaa sheekhu waa sii wada wuxuu uhi walamnu aamin laga noqdo ilaahay ciqaabti iyo wal iyaasu quus laga gala naxariistiisu yanqulaani waxay qofka ka raraan can milati lislaami diinta islaamka ka bixiya laba qodoboo halis ah ayuu sheekhu halkan kaga hadlaya qodobka koowaad waxa weeye alamnu min makri illaah ilaahay dhagartiisa iyo ciqaabkiisa iyo tallaabooyinku ka qaada mujrimiinta haddaad aamin ka noqoto sdhigato oo qadaadka u seexato waa arrin halisa wey waxaa iyaduna halisoon ka dhicin aliyaas quus ilahay naxariistaad ka quusato labadu isma dhaamaan labaduna waxaanay isu dhaamin alamnu waxa weeye ilaahay waxaad u tiirisay alcajsu can alcuquuba markaad ilaahay adoo wax walba walaaqanaya ilahay ciqaabkiisii aamin ka noqoto inaan ilaahay waxba ciqaabi karin ayaad muujisay oo ciqaabtii allihii awooddiisii iyo waxyaalihiisiiba waad yaraysa ta kale ee quustuna waxa weeye iyana waa tanoo kale oo waxaad iyana ilaahay cajsi ugu tilmaantay inaanu alla waxba cafiin oo dembiba dhaafin ayaad cajsi u tirisay labada qodobna ilaahay qur-aanka waa ku diiday wuxuu alla leeyahy subxaana innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun amar iyo shaniye ilaahay naxariistiisa waxa ka quusta uun qoomka kaafiriintaabaa quusta mar kale wuxuu hi waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daalluun kuwa lunsanuunbaa ka quusta naxariista alle mar saddexaad ilaahay wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah qul waxaad tidhaahdaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa addoommahaygii naftooda ku talax tagee ku xadgudbayow laa taqnadu min raxmat dembigiinnu intuu doono ha noqda ee ha quusannina markaa qofkan quustayee naxariistii allaba soo yaraystaye u qaatay un in dadka kaleba badbaadayaan keligiina la naarayo halis buu daaqayaa naxariistii allee waasic ahayd ee dad badan gaadhaysay ayuunbuu gebigeediiba dayiq iyo cidhiidhi ka dhigay in laysdhigtaana waata maanta loo badan yahi maanta waxaa aad u yar kuwa quustaa waa yaryihi laakiin waxaa aad u badan kuwa isdhigtay in allaha afuuru raxiimta keliya hoday ee garan waayey wainahu la shadiid ciaab ciaabtiisuna ay daran tahay ayay ilaabeen kuwaana ilahay wuxuu hi afaaminuu makr allah falaa ya'manu makr allahi ila alqowm lkhaasiruun kuwani ma waxay aamineen ilaahay dhagartii iyo makrigiisii iyo ciqaabkiisii miyay aamineen maxaa yeelay ilaahay makrigiisa waxa uun aamina oo isdhigta qoomka khasaaray markaa qofka waxaa looga baahan yahy inuu noqdo qof dhexdhexaysta cabsida iyo rajadaba waa inuu dhexdhexaysto ilahi wuxuu leeyay subxaana inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana ragaban warahaba kuwa muuminiinta waxay ahaayeen qaar khayrka u dadaala nagu caabuda cabsi iyo rajo cabsi iyo rajo mar kale ilahi wuxuu leeyahay ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaaba noocaasaa la rabaa in loo noolaado naxariistiina waad rajaynaysaa cabsidiina waad waad cabsanaysaa culimmada qaar baa yidhi waa lawaa la simaa culimada qaar badan baa waxay aaminsan yihin in labada la simo kamaa ana janaaxay aطaa'iri mutasaawiyaan waxay dhahaan shimbirku laba garab buu ku duulaa labada garab ee muuminku ku dulaa waxa weeye janaaxa alkhawfi iyo janaaxa alrajaa cabsida iyo rajada labadaasu ku duulaa waa labaduu ku cibaadaysto hadduu mid bato wuu dheeleeya hadduu dheeliyana xaalkiisa uu xumaanaya culimo kaleo imaam nawowi calanka u sidaa waxay leeyihin maya xilliga qofku caafimaad qabo cabsidu waa inay in yar badato inaanay sinaanin cabsidu ha yar badato waayo cabsidaa badatay waxay ka hor istaagaysaa macaasi badan waa inay cabsidiisu waxoogay noqoto macaasi uu tiimbanla ayay ka hor istaagaysaayo waa inay cabsidu badato xaaladda uu soo gaabiyo ee uu xanuunsanaya ama geerida uu dhow yahayna waa in rajadiisu badato oo nebigeennu waa ka yidhi sala allahu calayh wasalam laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billah qofkii yuu dhimanin isagoo rajo fiican qaba mooyaane yuu dhimanin waayo xilligaa qofku dhimanayo amabuu isleey waad dhimanaysaa ee uu calaamaadkii mowdka arko waa inuu isaguna rajada wanaajiyo cidda ag joogtaana waa inay rajada wanaajiso waa adigii musalliga ahaa waa adigii muwaxidka ahaa waa adigii sadaqada bixin jiray waa adigii salaadda u dadaali jiray waa adigii qur-aanka akhriyi jiray marka waxaa soo kacaya moralkiis markaasaa niyaddaa wanaagsan buu ku dhimanaya ilaahayna niyaddaasuu u qaadaya qowlka xooga badanna waa kaa markuu qofku digdig leeyay waa in khawfku bataa laakiin innagu khawfka ma jeclin aayaadka naarta iyo cadaabka iyo ciqaabka iyo haddii la akhriyo waniyo sheekhaasi cadaabunbuu akhriyaaye xaggii macaanayd weli eh inumuu saarin dee xagga macaanoo keliya ku wadi mayso walow xagga qadhaadhoo keliya inaanay waxba wadayn waxa fiican in laysku yar dheeli jiro ayay u badan tahay haddii mid la badinayo waa in kani waxoogay bato sheekhuna saasuu ka dhigayaayo isagu qolada simaysa ayuu u badan yahay baan isleeyahay waxau idhi wasabiilu lxaqi jidka xaquna baynahumaa labadaasuu udhaxeeyaa quus iyo qofka oo isdhigta ayuu udhaxeeyaa liahlilqiblati buu sugan yahayo ahlu qibluhu waa inay labadaa ku dhex jiraan culimmada qaar baa waxay odhan jireen low wusina khawfu lmu'mina wa raja'uhu lactadala haddii la miisaamo cabsida qofka mu'minka iyo rajadiisu way isla imanayaan waana qolada aynu xusnay ilahi waxaan ka baryanaa camalkeennana ilaahay saalixa ka dhigo علمنا نافع الله كدغو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم